rabbi subxaanah wa tacaala ugu talagalay inuu yeesho waxaanu tilmaanay mushkiladda ugu horraysa ee qalbiga bukaysiisaa inay tahay fuduululkalaam hadalka aan loo baahnayn iyo carabkoo la kaantarooli waayo oo la ilaalin waayaa inay tahay ta qalbiga bukaysiisa ee xanuunka u keenta waxa insha allahu tacaala maanta aynu qaadan intii hadhay afartii hadhay ayaynu tilmaamaynaa arrinta soo raacda ee qalbiga xanuunka ku ridda waa fuduulu nadar eegmada iyo indhaha oo iyagana la ilaalin waayo oo indhaha iska wareegaan oo cawro kasta lagu eego oo meel kastoon ilaahay ugu talagelin lagu daalacdo iyadana indhahoo la ilaalin waayaa waxay ka mid tahay waxyaalaha dila ee amaba xanuunka iyo bukaanshay bukaanshiyaa u keena qalbiga ibni aadamka indhaha ilaahay subxaanah wa tacaala waa nimcadayna siiyey alam najcal lahu caynayn ayuu alla leeyahy subxaana wa tacaala miyaanan ibni aadamka laba indhood aanaan siinin nimcada ilaahay in wax wanaagsan lagu eego oo aayaadka alla lagu akhriyo oo axaadiistii cilmiga lagu barto oo dariiqaa lagu garto oo lagu shaqo tago oo halkii aad doonaysa aad ku gaadho bimacnaa shay saxa inaad u adeegsataa la rabaa indhihii waxay mushkiladdu ka imanaysaa wixii alla ugu talagalay markii loo isticmaali waayo ilaahayna subxaana wa tacaala indhahiina waa waa uu tilmaamaya oo wuxuu leeyay waqul lilmu'miniin nebi alloo mu'miniinta la hadlo waxaad ku tidhaahdaa yaquduu min absaarihim indhahooda ha laabeen waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna laba aayadood baa ilaahay wuxuu leeyahay nebi allow mu'miniinta la hadal waxaad kula hadlaysaa waa maxay indhihiinna laaba oo xumaha ka laaba oo cawrada ha ku raacina oo ha eegina wayaxfaduu furuujahum farjigooda iyo cawradoodana ha ilaaliye waxaa halkaa laga dheegtaa inay isku xidhan yihin il fadhiisan weyday oo kolba dhan eegaysaa inay aakhirka ku dhacayso xumaan iyo mafsado iyo xaaraan ku dhacayso labadii baa isku xidhan dumarkiina waa lala hadlayaa waqul lilmu'minaat dumarow idinna yaqdudna min absaarihinna indhahooda ha laabeen oo xumaanta ha ka laabeen wayaxfadna furuujahunna cawradoodana xumaan ha ka ilaaliyeen markaasaa culimmadu waxay idhaahdaan ilaahay baa mahadleh alxamdu lilaah aladii lam yaqul yaquduu absaarahum kullaha ilahay wuxuu ihi yaquduu min absaarihim indhahooda barh ha ka laabeen bimacnaa wixii xaaraanu ha ka laabaan wixii kale ha iska eegaan ha iska isku socdaan danahooda ha ku qabsadaan laakiin haddii ilahay odhan laha indhahaba ha laabeen maxay noqon lahayd shay walba inaa indhaha ka laabto marka ilaahay min buu geliyey yaquduu min absaarihim indhaha qaybta wixii xaaraana uun ha ka ilaaliyaan isha oo xaaraanta lala raaco ama cawraadka lala raaco cawrada dumarka iyo ta ragga labaduba waa cawro labaduba waa xaaraan waa inagu marka cawro lasoo qaado waxa laga yaabaa in loo qaato ragguna inay dumarka cawradooda aana eegin ee dumarkuna cawrada ragga aana eegin laa way sii daran tahayun waa run cawrada dumarkaa sii daran xagga dumarkana ta raggaa sii daran laakiin cawrada jinsiga laftooda waa la mid waa inaad cawradaada ilaalisaa oo ciddii ilaahay u banneeyey mooyaane cid kale aanay arag wey waayo qaabka xishood darrada ee xaya xumaanta ahee laga yaabo dadku inaanay waxbaba kala ilaashanin waa qaab ay shareecadu shaqo ku lahayn laga yaabo in la yidhahdo dee raggun baa jooga yaa jooga xasla qarqaraysaa meeshu waa raguune oo rag ayaa u banneeyey ragga looma bannaynin in cawradiisa cid kale aragto ciddii ilaahay u banneeyey mooyaane dumarkuna waa la mid yidhahdaan waan iska labisanaynaayo maryahaanu dhiganaynaayo dee meesha rag ma joogaan ma aha iyana waa xaaraan wax bannaan ma aha bal iska daaya rasuulku sala allahu caley wasalam waxaabuu tilmaamay gabadha gurigeeda guri aan hayn marada ku bixisa haddana waan labisanayey maro kale aan isku eegaayey kanaan isku qiyaasayey inay tahay malcuuna way nacdalantayba guri aan gurigeeda ahayn inay marada ku bixiso looma ogola sidaa awgeed cawradu waa wax la ilaaliyey rasuulkuna sala allahu caleyh wasalam wuxuu inoo tilmaamaya xadiidka bukhaari iyo muslimba soo saarayaan ee abi hurayra ishan inay sinaysato oo dhegtu sinaysato oo maxaanku idhahdaa gacantu sinaysato oo lugtu sinaysato oo qalbiga laftiisu sinaysato aakhirka ugu dambeeyana sinada ugu weyne halkay ka dhacdana uu inoo tilmaamay wuxuu rasuulku yidhi sala allahu caleyh wasalam kutibat cala bni aadama nasiibahu min azina ibni aadamka zinada wuu gaadhayaa qaybtiisii loo qoray mudrikun dalika laa maxaala kolle way ku dhacaysa falcaynaani zinaahuma annadar ishu way sinaysataayo waa eegmada shay aan loo xalaalaynin ayuusha la raacaya mid caadiya hor socota iyo maxaan ku dhahdaa iyo meel kale iyo meel tifiya iyo waxoo dhan ishuu la raacaya bal iska daaya rasuulkeenu sala allahu calay wasalam saxaabada wuxuu ka mamnuucay in istriidada iyo waddooyinka la fadhiisto wuxuu uhi iyaakum waljuluusa cala turuqaat niman yow dariiqada ha fadhiisanina saxaabadii waa yaabay yaa rasuul allah oo meelaan dariiq ahayn ba heli mayne oo markaa maxaabiis baan noqonaynaa ma annagaa meelba hayna aan dariiq ahayn wuxuu uhi haddaad diideen waxa ilaalisaan facdu ariiqa xaqa ariiqa xaqiisa siiya oo yaa rasulla dariiqa xaqiisa waa maxay indha in indhaa la laabo waa aragtayna marka dariiq la fadhiisto ama makhaanad la fadhiisto ama harqolaalada guryaha hortooda dad baa soo maraya rag iyo dumarba markaa kaa hore inaad halkaas ula raacday ilaa uu libdhayo haddana mid kale ku bilowdo haddana kan oo haddana faallo la raaciyo waa inkaar weeye rag iyo dumarba hawsi kala bataane raggu markay makhaayadaha fadhiyaan ha laga ammaan helo oo iyo indhaha la raacin dumarka meesha maraya kadaalika dumarku xaafadaha markay marayaan markay fadhiyaan dadka meesha maraya ha ilaaliyeen waa xuquuqda dariiqa inaan indhaha lala raacin haddaad xuquuqda ka soo bixi weydo haba fadhiisani weeye iyo wanaag wixii aad aragtay inaad farto xumihii aad aragtay inaad diiddo iyo wixii la nooca marka ishan in la ilaaliyaa waa khatar qaybteeda sinaduna waa ishaasoy la raacdo wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam waludunaani zinaahuma alistimaac labada dhagoodna way sinaystaanoo waa dhegaysiga dhegaysiga codkuu indhagaa la raacaya hees buu dhegaysanaya hadal maxaan ku dhahdaa dumar buu la raacaya waxbuu waxaasi waxa weeyaan waa qaybtii sinada dhagaha walisaanu sinaahu lkalaam carabkuna uu sinaystaayo waa hadalkaa maalaayacniga ah ama hadalkaa loo bixiyey haasaawe ama loo bixiyey kan loo bixiyey magac loo sameeyey waan iska haasaaweya buu kuley ama waan sheekaysanay dadka maxaa kharibay imka dhallinyaradii wax sheeko la idhaba kharibtay sheeko heblaayo way sheekaysataa hebel wuu sheekaystaa war ilaahay kuma ogola ilaahay kuma ogola waa xaaraan weeye qofka dumaree aad danka leedahay iyo guur waxaa la rabaa meel sharciya oo xalaala oo cidi kula joogto ma aha inuu cidlo uun ku xiijiyo nafta kaga qaada maaha ceeb weeyaan waa lagu baaba'ayaa kumanaan buu u sheekaynaya mid walba been buu sheegaya hadhowna wuxuu odhanaya waan xanuunsanayaayo ilbaa igu dhacdayoo soo adiga aduu inkaarta sameeyey imise ayuu kharibay uu war beena u sheegay sinaahum alkalaam afkiina uu sinaysanayaa waa in laga ilaaliya afkana sinada walyadu sinaaha albadshu gacantuna way sinaysataayoo waa taabasho u taabanaya ama waxu dha waa bariido waa la isa salaamaya waxaad arkaysaa rag iyo dumar isa salaamaya oo gacanta isqaadaya walciyaadu billaah waa arrin xaaraana weeye wax rasuulku sala allahu alay wasalam ogolaan maaha wuxuu rasuulku yidhi in midkiin dhimbiil daba ku fadhiisto dhimbiil daba oy maradiisa gaadho oy ka gudubto oy jidhkiisa gaadho oy jidhkii ka gudubto oy lafta gaadho ayaa uga sahlan in qof dumaroon xalaalo ahayn jidhkeeda u taabto gacanqaad buu yidhi qofkii gacanqaadi waa wax kalaaba loo qaadanaya rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu odhan jiray innii laa usaaficu nisaa dumar ma gacan qaado gacanta hadduu dhaafuu meel kala tiigsadana subxaana allahi alcadiim qaar baaba laga yaabaa inay ka dhigtaan reer magaalnimo iyo baayac mushtarnimo iyo nin tijaarada yaqaano haddaanu gabadha soo qabanoo gacanta soo jiidin umaba ahaba waxa weeyaan waa waxaan bannaanayn waa ceeb weeyaan waa qof aan xishoonayn waa qof xayii ka tegey dhiidhigii baa ka tegayoo hadduu isagu tan tiigsado isna waa la tiigsanayaa ila mid buu la dhashay mid buu dhalay mid buu qabaa waxa weeyaan dumar waa ku xeeran yihin hadduu kuwan idhaa anaa tiigsanaya isagana qaar aan naxaynin oo aan ilahayna ka baqanayn ayuunbaa tiigsanaya imaamu shaaficina waxa uu lahaa man yazni yusna walow bijidaarihi qofku wuxuu sameeyo hadduu sinaysta xataa ehelkiis baa laga sinaysta hadduu isagu gacantogaaleeya isna waa loo gacantogaaleeya waa inuu isilaaliya gacantani waa khatar iyadana sinadeedu waa taabasho waarijlu zinaaha alkhutaa lugta sinadeeduna waa tallaabada xagga usii socoto xaggay xumaanta ka ogeyd ay usii qaadayso waalqalbu yahwa wata yatamana qalbiguna waa jeclaadaa isagaa tamaniye oo isagaa wada halka ugu dambaysaana wayusadiqu dalika alfarju aw yukadibu cawrada xubinta ragga ama dumarka iyadaa arrinkaa dhabaysa ama beenisaba inta kale oo dhani waa sinaho maaratay hordhaca ta ugu daranay waa taa dambe ee ilaahay axkaamta ka ratibay ee uu yihi hadduu shaab yahayna boqol jeedal ha lagu dhufto oo sanad ha la mastaafuriyo hadduu guur soo marayna si aan ibni aadam loo dilin ha loo dilo dhagax ha lagu dilo waayo waxa weeye qof xalaal soo arkay xalaal buu soo arkay xumuu tallaabay wuxuu ka dhigan yahay qof loo diyaariyey cunto qiimo badan oo hilib loo shiilay oo loo hagaajiyey bakti uraya oo dixigu boodayaana halka joogo deetana intuu taa ka qashaafay ayuu dixiga u dhaqaaqay kaasi dawo male xalaal buu arkay xalaashii intuu iska daayey ayuu xumo u dhaqaaqay waa noocaasun inaanu nolol xaq u yeelan ayuu ilaahay go'aamiyey marka walaalayaal indhahana waa khatar shaydaanna wuxuu ku talagalay inuu ibni aadamka cawradiisa banneeyo waayo wuxuu ogaaday markuu cawrada banneeyo sinada iyo xumaanta iyo falxumaduba way sahlanaanaysa ilah uhi ya bani aadam laa yaftinannakum shayطaan kama akhraja abawaykum min aljanna yansicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa sawaatihima ibni aadamow yaanu shaydaan idin fidnaynin yaanu karkaarkaydii wadaarinin sidii uu aabbihiin uga soo saaray jannada muxuu uga jeedaa yansicu canhumaa libaasahumaa lebiskuu ka siibayaa liyuriyahumaa sawaatihimaa cawrooyinku tusaya maanta caalamka shaydaan wuu u hayti wuxuu ugu talagalay inaanay cidiba asturnaanin markaasaa raggii iyo dumarkii dumarku ha sii darnaadaane aad buu cawradoodii banka usoo dhigay markaasaa mar walba wuxuu odhanaya wax ku sii dara halkanay maradii hoostay ka soo gaabinaya dushanay ka yaraynayaan in aad iyo aad u kooban ayay ku soo daayeen markaasaa meel walba lagu nashrinaya tv-ga la furo way soo fadhiyaan iyagoo meel walbaaba qaawan tahay madaxii iyo mijihiiba qaawan yihiin joornaalka la furo way ku sawiran yihiin shayga la xayeysiinaya gaalaa ku xayeysiinaysa meel alle meel aanay joogin ma jirto waa shaydaankii iyo ibtiladiisiioo meel walba timi marka isilaalintu waa adkaanaysaa laakiin ilaahay baa laysku xidhayaa ilahayna waxaad ka dalbanaysaa ka codsanaysaa in ilaahay ku ilaaliyo waa zamanu lmuqrayaat waa zamanu lfitan waa zamanu lbalaaya walmixan waa imtixaan waa in lays ilaaliyaa khatar weeye rasuulku sala allahu aleyh wasalam isagoo la hadlaya in adeerkii cali bni abi aalib ee soddogana uu ahaa saxaabigii weynaa wuxuu kuuhi yaa cali laa tutbici nadrata nadra caliyow isha isha ha ka dabageyn aragtida aragti labada ha ka dabageyn fa inamaa laka aluulaa walaysat laka aaniya qacda horun baad leedahay lakiin ta damba ma lihid ilahay wuu inoo ogolaaday taa hore taa hore humaagan mabaad garanayn ma rag baa mise waa dumar waad iska eegtay waxaad artay inay dumar tahay ku celinta dambaa dembiya rasulku wuxu uhi taa hore qalbigaaguba muu arrimahan u jeedin taa hore xaq baad u leedahay dembi maaha laakiin ta dambe waa maxay waa dembi ilahay wuu kugu qabsanaya taa dambe shaydaanna waa inkaaroo wuxuu ku odhanayaa bilay heblaayati bal eeg oo bilay tahay maxaan ku dhahdaa xataa wuxuu soo gaarsiiya ibni aadamka bilo tii aad guursanaysay ay tahay bal iska eeg oo mid walba miyan hargeyso dhan baad guursanaysa subxaana allahi alcadiim waa shaydaan si alle si uu kuu geliyo waayi maayo si alle si uu kuu geliyo ma waayo waxaan waa ku khabiir wuu yaqaana weligiiba rasuul wuxuu leey taa dama iska ilaali mar waxaa dhacday xataa isaga oo maka markii uu xajatalwadaac yimi isagoo awrkiisii saaran fadal ibnu cabbaas oo isagana ilmaadeeriyiin baa la saaran gabadh baa u timi rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo weydiinaysa su'aal cilmi ah su-aal cilmiay weydiinaysa aabbahay oo gaboobay oo aan awrka qabanay xaj laguna xajkii islaamkana waa lagu lahaa ma ka xaji karaa bay doonaysa in weydiiso wuxuu arkay fadaloo eegaya fadaloo ku maqan ayuu arkay intuu wejigiisii qabtay ayuu xaggaa u jeediyey hadhowtana wuxuu yidhi ra'aytu shaaban wa shaaba waxaan arkay inan yar oo dhallinyaro ah iyo gabadh da'yar baan arkay falam aaman calayhim alfitna xaggaasuu luqujibaadho saasuu u leexiyey inamadeenii iyo dhallinyarteenii iyo dumarkeenniina kun shaashadood iyo kun internet iyo kun joornaal iyo waxaan kuhi meel walba iyo dumar saaqaafaya oo aan xijaabkoodu sharci ahayn oo ka tegeyba ama yareeyey muqrayaadkaa ciid iyo acmaar ka batay in la leexiyo oo loo tilmaamo oo lala hadlo oo la waaniyo oo lagu dadaalo sidii xumaanta loo yarayn lahaa waa shay sharciya islaamkuna waxaabuu gaadhay heer dumar in la eego wuxuu ka soo reebay saddex xaalo uun horta cawradoodu waa labadaa calaacalood iyo wejiga ayuumaan cawro ahayn inta kale waa cawro cala alqowli araajix intaa wejiga ee muuqata iyo labadaa calaacalood culimmada qaar baana le labadaana intaana ha lagu daro laakiin waa laga xoog badan yahy labadaasi haddii ishu kaga dhacdo iyo hadduu eego maa fii mashkila haddaanu xumaan kale ka rabin labadaana waxaa la eegaa markay shuruudi timaaddo haddii qofkani nikaax uu ka rabo oo guur ay timaaddo wuu eegayaa rasuulku wuxuu odhan jiray sala allahu aleyh wasalam hal ra'ayta ilayha ma eegta hal nadarta ilayha undur ilayha buu odhan jiray inaad eegto ood ka bogoto ood ku qanacdaa waxay keenaysaa inaa isku daa'imtaani waxaa kaloo ka mida cinda alcilaaj hadday khasab noqoto in la daweeyo oo dawo kalena loo waayo cid kaloo dabiibta la waayo dawadana waa la daweeya ta kalena waa cinda shahaada haddaad markhaati tahay oo lagu yihi ku markhaati fur marag baad u tahay heblaayo heblaayo dhexdood ama hebel iyo heblaayo hadday maxaanku dhahdaa aanad dadba ka garanayn waa inaad wejigeeda eegtaa tidahdaa ciddii aan ku markhaati furaya horta hallay tuso xilliyadaa saddexdaa ayaa la ogol yahay in la eegaba oo laga bogto waa la ogol yahay xilligaa intii ka soo hadhayna lama ogola culimmadu waxay ku sheegaan araggani aafaad buu leeyahy dhowra aafada ugu horaysaa waa macsiya oo qalbigay madoobaysaa qalbiga saafiga aha wirwirayey way madoobaysaa mugdi bay kaga tegaysa ta labaad tufariqu alqalba wa tushatitu qalbigaagii urursanaa ee xaggaa loo jeeday midba meel bay ka tuuraysaa qalbigii waayo wuxuu arkayaa boqolaal dumara iyo kumanaan cawro ayuu arkayaa markaasaa midba mid uu jiidanaya qalbigiisu wuxuu noqonayaa qalbi mushatata oo waxyaalo kale uun ku fikirayo oo isla maqan buu noqonaya ta saddexaad qalbiga way adkaysaayo cilmigana way ka xanibtaa cilmiga sharciga ah iyo diinta ilaahay way ka masaxdaa ila waa macsiye ilaahay qalbigii qalbiga uu jecel yahay ee saafigaa ayuu cilmiga dhigaa waayo cilmigu waa shay qaaliya imaamu shaafici oo aad u maskax badnaa oo culimmadu ka yaabi jireen markuu saa wuxuu eego ayuu xafiyi jiray sheekh caalima wuxuu ku yidhi oo maalik la yidhaahdo ina allaha alqaa fii qalbika anuur falaa tudfiu bilmacsiya waniyow qalbigaaga ilaahay nuur buu ku tuuray qalbi la yaabla weeyaane macsida ha ku baktiini nuurka macsida ha ku baktiini waabay dhacdayoo maalin buu qaac ku siiyey il labaad mar labaad buu ku celiyey qoftu maruu eegay wuxuu waayey cilmi dhan oo u xafidsanaa buu waayey sheekhiisii wakiic buu u tegey markaasaa wuxuu lahaa shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdi faarshadanii ilaa tarki almacaasi wa akhbaranii biana alcilma nuurun wa nuur ullahi laa yuhda licaasi wuu cabanaya dhakhtarkiisii buu tegaya qalbigayga waanan garan waayey cilmi daranba cilmi badan baan waayey maxaa sababay suni macsiyaad samaysay dib isgu noqo waabuu isku laabtay mise waa il keliya u eegay innaga waxaynu hor socda waad arkaysaa xaaladaynu ku jirna waad arkaysaa markaasuu qofku leey maxaan waxuu xafidi waayey ama cilmigaygu muxuu caynkaa u noqon waayey dee xaaladaynu ku jirnaa ka duwan saa ogeed baa qofku haddii maxaan ku dhahdaa ee aanu waxba arkaynba oo indhalaayo kale wuxuu noqdaa dadka ugu xifdiga badan dadka ugu xifdiga badan buu noqdaa waayo macaasida innaga ina khalkhalisay ayaan khalkhalinin markaa sheekhu wuxuu u sheegay war cilmigu waa nuur nuurkana ilaahay wuxuu siiyaa cid qalbigiisu wurwuraayo oo iftiimayo ilaahay siiyaaye ilaah u toobad keenoo toobad buu celiyey dhinac kale waxa weeyaan waa shaydaankiiyo soo weeraraya mamlakadaadi iyo boqortooyadaadi boqortooyadaadu waa qalbigaa halka ilaahay daalacda waa bartaa wuxuu ku soo weeraraa shaydaanku aragtida aragtidaa uu ku soo weerarayo ayaa la rabaa inaad ka xidha albaabada wuu qabsanayaa qalbigaaga markaasuu fasahadinaya qadiyadda shanaadna waxa weeyaan waa leeb aad la dhacayso qalbigaaga iyo wadnahaaga aad la dhacayso waxa uu lahaa nin shaaciri kullu lxawaadisi mabda'aha min annadar wa mucdamu nnaari min mustasqari sharar كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر wuxuu leeyahay xawaadisiya dhacdooyinka oo dhani ishay ka bilowdaan mashaakilka oo dhani ishaasaa u aabba ah wa mucdamu nnaari min mustasqari sharar dhimbiilaha yaryar ayuunbuu dabka weyne ka bilowdaa dab haddaad maqasho guriguriga gubay ama meel heblaayo baabiyey xau ka bilowday deb weyn oo samada ka soo dhacaa ma jiro waa dhimbiil yar oo hurtay oo meel qabsatay ayuunbaa sii ballaadhata ishana waa nooca mashaakil mar adeegtay ood qalbigaay kantarooli weyday ayuunbaa inkaariya aafaad kugu riday qofku waa inuu isilaaliya kam nadratin facalat fii qalbi saaxibiha eegma ayaa qalbiga saaxiibkii waxay ku ridaa ficla sihaami bilaa qawsin walaa watar leebku suu qalbiga ugu dhufto ilan qofku haddii leeb qalbiga kaga dhaco waa u dhimanaya ama geeri buu ku dhowaanaya tanna waa nooca indhihiisa wuxuu ugu raaxaynayaa wax naftiisa dilaya markaasaa raaxadaa yar uu sheegayaa waxay keenaysaa darar iyo dhibaato weyn marka walaalayaal qadiyada labaad ee qalbiga kharibtaa waa eegmada oo aan loo meeqaan dayin ama loo eegma dayin oo qofku aanu kaantaroolin ayaa qalbiga kharibtaa ee qalbigeena aanu ilaalinno ishana hala kaantaroolo qadiyadda saddexaad fuduulu lmukhaalada isdhexgalka iyo wada socodka iyo saaxiibtinimada inteeda dheeraadka ah ee aan loo baahnayn ayaa iyana waxay keentaa in qalbigu xanuunsado oo bukoodo waayo mukhaaladadu waa khatar ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogol yahay dadka inta mutaqiinta ee alla ka baqataa in laysdhex galo laakiin si nidaamsan oo kooban inta badan ee badan inaad ilaahay subxaana wa tacaala la gaar noqoto waxa ictikaafka loo jideeyeyba wax kale maaha waxa ictikaafka loo jideeyey bal in saxmadii adduunka iyo saaxiibadii iyo sheekadoodii iyo kanaa la yidhi iyo keer baa la yidhi iyo xaaladaas waxay maraysaa waxyaalihii noocaah inaad dhinac uga soo baxdo oo adiga iyo ilaah iyo kitaabka qur-aanka ahun aad isku baxdaan deetana qalbigaagu uu muddadaa nasto oo uu saafi noqdo oo aad wixii hore ka masaxdo ayaa loogu talagalay mukhaaladaduna mushkiladeeday leedahay aafo badan bay keentaa maxaa khatartay leedahay gaar ahaan saaxiibka xuni meel daran buu kaa tuurayaa iyo naar buu kugu ridayaa abi aalib oo rasuulka saan ogeya difaacayay oo wuxuu lahaa gabayo tilmaamaya inay diintuba diin xaqa tahay rasuulkuna run sheegayo ayuu lahaa waabuu u janjeeray xagga islaamka waana loo mari lahaa rasuulka sala allahu calay wasalam gaalo way ku dhici lahaayeen haddana maxaa keenay inaanu ashahaadanin oo uu naarta galo walo uu yahay ka ugu fudud haddana uu ku daa'imo naarta maxaa keenay saaxiibbo xun baa keenay abi jahl iyo cabdillahi bni abi umaya laba ninoo khatara ayuunbaa yimi xilligii dhima xilliguu dhimanaya geeridiis rasuulkuna uu yimi sala allahu alay wasalam waa lagu dulloolamay baatilkii iyo xaqii xaqii oo rasuulku sala allahu alay waslam wakiil ka yahay oo uu leeyahay yaa cammi qul laa ilaaha illa allah adeer kelmadii dheh ilahay agtiisan kaaga doodayaaye kelmadan xujo ka dhigto oon de hadalka ka bilowdo odhan ilaah waa kii ku dhawaaqay ilaahay waa kii ku dhawaaqaye inta dambana iga dhaaf kelmadda ii dheh kuwana waxay taagan yihin atarkabu can diini cabdilmualib ma diintii aabbaha cabdilmualib baad nacaysa ya ma soo jireenkaad ku nabadya caanamaashay eed weligaa meel ku gaadheen magacii maamuus ku lahay ee aabbaha magaca ku lahaa ee meel ku gaadheen labadaa loolan baa ku socday aakhirkii xagguu janjeersaday xaggii qoladan wuxuu uhi huwa calaa millati cabdiilmualib taa ha laygu ogaado taasay kaga baxaysaa markaasuu rasuulku iskaga dhaqaaqay sala allahu alayh waali wasalam markaa saaxiibka darani meel daran buu kaa tuuraya bal waxaa dhacaysaa maalinta qiyaame dadka ahlu naarku inay farta dhexdeed ka qaniinaan aw midkood yidhahde yaa waylataa laytanii lam attakhid fulanan khaliil alla hoogayge maalin daran iyo maalin baas ayaan hebel ku xidhay maanan hebel saaxiib ka dhigan lahayn kaasaa i jiitay kaasaa meel daran iga tuuray maalin baas buu soo doontay ayuu odhanaya soo adigu maad raaceen maxarkuu kugu xidhay miyuu ku jeebeeyey miyuu ku baaleeyey maya adigunbaa raacay sidaa awgeed baa culimmadu waxay idhaahdaan mukhaaladada iyo dadkoo isdhex galaa dadku waa afar noocun qayb shanaadna ma laha man mukhaaladatuhu kalghidaa qaar dhexgalkoodi iyo wada jooggoodi iyo wada hadalkoodi iyo saaxiibtinimadoodu waa sida cuntada oo taxtaaju ilayhi kulla yowm maalin kasta iyo habeen kasta waad u baahanta waa cunto ka maarmi maysa haddaad ka maarantana waad dhimanaysa wa hum alculamaa adibaa'u alquluub wa khubaraa makaayid shaytaan waa culimmada ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa taqaana ee qalbiga dabiibta ee shaydaan iyo dhagartiisa taqaana lagama maarmo inaad wax weydiiso ood kaaga dhowaato ood cilmiga dhegaysato waa sida cuntada waa sida cuntada weeyi qolo kale man mukhaaladatuhu ka dawaa midna waxaa la yidhahdaa waa sida dawada oo kale oo intaad caafimaad qabto uma baahnid dawo goormaad u baahataa dawo markaad xanuunsato ayuunbaad u baahataa iyaguna waxa weeye waa kuwaa nolosha adduunya iskaga keli xidhantiin wax iibsiga iyo baac mushtaraynta iyo wada tashiga marmara iyo markaad u baahato unbaa la rabaa inaad u tagto oo dee markaad doonaysa wax soo iibsato un aad dhaadhacdo ad wax soo iibsato waa ka dawaa baahi baa keenta iyagana iyagana waxaa la rabaa dawadana la iskuma badiyo waata la yidhaha dawada ha isku badinaya intaa isticmaal hadduu intii ka badiyana dhakhaatiirtu way ka digaan inuu kuba dhinto ama uu ku xanuunsado ayaa laga yaabaa haddaad badsato tala suuqun baan taagnaanaya waa meesha ilahay ugu necbiye xataa rasuulku sala allahu alay slam waxa uu tilmaamay ka ugu soo horgalana ha noqonin suuqa subaxii ka lagaga caraabe ugu dambayna ha noqonin haddaanay maslaxadi jirin marka meel aad ilaashanaysa iyo xoolahaagood dhowranaysaa waayo waa mawa shayaatiin waa halkay shayaatiintu u hoyataba haddaad ugu soo horgasho iyagoo fadhfadhiyaad u imanaysaa subaxi haddaad ugu dambaysana iyagaad ugu dambaysay waxa weeyaan waa mukhaalatu ka dawaa waa wixii oad u baahato iibsasho iyo iibin iyo wixii noocaas man mukhaaladatuhu ka dawaa qaarna dhexgalkoodu waa sida cudurkaoo kale waaba cudurba iyagu maase culimmadu waxay idhaahdaan cudurrada kala duduwan qaar buu yahay dhan jafoo kale iyo duri yar iyo safmarayn iyo qaar waa t b iyo wax laka daran iyo qaar waa kansar iyo waxaa loo dhinto la dhaqankooda iyo saaxiibtinimadoodu waa loo dhintaa sida cudurrada waaweyn oo kale qaar baan lagama bogsaninba waana marda alquluub kuwa qalbiga buko ee ilaahay ka fog ee daacada ku xun ee ilaahay subxaana wa tacala dariiqiisa aan ku wanaagsanayn dhexgalkooda iyo la fadhiisigoodu waa xanuun weeye xanuunno kala da ninba intuu ta- xanuunkiisu yahay ayuunbuu ku qaasiinaya cadwa aljaliidi ila al- cadwa albaliidi ila aljaliidi sariicatun kaaljamri yuudacu fi alramaadi fayakhmudu nin xakiima wuxuu lahaa ninka jaliidka ahee ragnimada badan doqonka dabeecaddiisu way u soo dustaa hadduu dhex joogo marka hore iska doqonoobaya marka dambe sida dhimbiisha dabkaaba haddii dambaska la dhex dhigo dambaska ma huriso dambasku bay marka dambe iyadoo la mid noqotaa inay dambas kaa hurisaa suurtagalba maahaba marka haddaad dhex joogto kuwaa mardal quluub oo wakhti badan ay kaa qaataan waad la xanuunsanaysaa adiguna marka dambe la mid baad noqonaysa waman waman mukhaaladatuhu kalmowt qaarna la dhexgalkooda iyo la fadhiisigoodu waaba geeridoo kaleba waana kuwa baadilka ku baaqaya iyo kaafiriinta iyo munaafiqiinta iyo cilmaaniyiinta iyo kuwaan diinta shaqo ku lahayn dhexgalkooduna waaba dhimashaba qalbigaagaa dhimanaya kii xanuunsanayaaba saleelo aha marka afartaa nooc weeyaan dadku adugu waxa la rabaa mujtamacaaga inaad afartaa u qiimayso ood eegto ka ugu faa'iida badan oo ka ugu horreeya ah iyo ka laga maarmi waayayo ka ku xiga ah labada dambana iska ilaali imaa marad wa imaa mowt ama waa xanuun ama waaba geeriba markaa mukhaaladana waa caynkaa daddhexgalka qofku wuuna yaraysto walow ay fiican tahay qofka daaciga inuu dadka dhex galo u dhex joogo way wacanta ta saddexta afraad ee kharibta qalbigu waa fuduula dacaam waa cuntada dheeriga aan loo baahnayn ee xaddigii ibni aadamku u baahnaa ka badan weeye cuntadii haddii xaddiga la dhaafiyo iyaduna waxay noqotaa fasahaadka qalbiga qayb bay ka noqotaa cuntadu waa nimco ilaahay ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu lahaa wakuluu washrabuu walaa tusrifuu waxna cuna waxna cabba xadkana ha dhaafinina taynu ka hadlaynana waa taa dambe waa xaddigii oo la dhaafiyo nimcadana waxaa la yidhaahdaa in cuntada iyo cabbitaanka la joojiyaba waa xaaraan hadduu qofku joojiyo oo uu saa ku dhintana ahlu naar buu noqonaya waa khatar weeyaan qoloyinka idhaha cuntada aanu ka soonnay oo sidaa cuntada ma taabanayno ilaa ay arrimahayga la ogolaado hadiyad xaaraanay ku jiraan maca haddaad diiddo qul man xarama ha ziinat allahi allatii akhraja licibaadi waayibaati min alrisq yaa xarimay buu ilaahay leeyi ma xarimi kartid sidaa awgeed in la cuno oo cuntada la cunaa waxay ka mid tahay tayibaadka marar badanna waa mubaaxba laakiin rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu tilmaamay in nidaam lagu cunaayo waayo dadka muslimiinta ahi waxay u cunaan ya'kuluun liyaciishuu waxay wax u cunaan si ay u noolaadaan nolosha unku ilaashadaan waalkufaaru yaciishuuna liya'kuluu waxay u nool yihin ba inay wax cunaan ha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu lahaa waaladiina kafaruu yatamatacuuna waya'kuluuna kamaa ta'kulu lancaam gaaladu way raaxaystaanoo siday xooluhu cunaan bay u cunaan waxaa dhacday xataa xilligii rasuulka sala allahu caleyh wasalam nin kaafira ayaa u yimi dacwaddii baa loo badhigaya diintii wuxuu waan gaajaysanaya hallay soo lisa neef hal baa loo soo lisay wuu ka laacay haddana mid kale soo loo soo lisay wuu dhameeyey mid saddexaad mid afraad mid shanaad mid lixaad mid toddobaad toddoba halaad baa loo lisay toddobadiiba u dhameeyey dabeetana saxaabadii waa yaaban yihin dacwaddii baa loo bandhigoo wuu islaamay markuu islaamay ee waa shahaatay subaxii dambaa loo soo maalay dabeetana neef keliya hashii buu dhameyn waayey hal keliya ayuu dhameyn waayey maalintaasuu rasuulku wuxu uhi sala allahu alay wasalam almu- almu'minu ya'kulu fii mican waaxida mu'minku mindhicir keliya wax ku cunaa waalkaafiru ya'kulu fii sabcati amcaa gaalkuna toddoba mindhicirood buu wax ku cunaa toddoba mindhicirood afka iyo gacantuu iskula maqan yihi maanta o dhan wuxuu ruugaya wuxuunbuu cunaya cuntuu u noolyi cuntadu waa qadar yar oo kooban rasuulkuna wuxuu laha sala allahu alay wasalam xadiiska saxiixa ee tirmidi ibni maaja albaanina uu saxiixinayo maa mala'a aadamiyun wicaa'an shara min batnin aadamigu meesha weelka uu buuxiyo ugu daran ma taqaanin weel la buuxiyo ka ugu darani waa calooshaasuu yidhi bixasbi ibni aadam luqaymaatun yuqibna sulba ibni aadamka waxaa ku filan rurmooyin iyo cantoobooyin yaryar oo uu dhabarkiisa ku xoojiyo oo gaajada iskaga ilaaliyo fa in kaana laa maxaala hadduu u baahda inu xoogay ku darana fa hulusu liطacaami saddex meelood oo meel cuntada ha ka dhigto wa hulusu lisharaabi qaybta kalena cabitaankaa ka dhigo wa ulusun linafasihi qofku inuu ifto inuu cifto uu kici kari waayo uu neefsan kari waayo uu yidhaahdo waan waxa weeyaan shuqul aynu leenahay maaha waa shuqulkii xoolaha weeye rasuulkuna sala allahu alayh waaalih wasalam saasuu inoo tilmaamay bal xataa waxaa la tilmaamay riwaayo israa'iiliya ibliis oo ibni aadam iska soo dhigay ayaa wuxuu u yimi nebiyullaahi yaxya ibnu zakariya deeta wuxuu ku yidhi yaxya baa ku odhay nebiyullaahi yaxya ibliis ow weligaa maalinna mayla heshay xeeladaada iyo taatikadaada marna mayla hesho ma kuu soo garagalay sidu haddii laga tegi waayo mar maruun hal mar bay ahayd waa nebi ilah oo alla doortay oo weligii garanaya o iska taxadiro o iska ilaalinaya ma habeen baan kula helay buur oo muxuu ahaa wuxuu uhi cuntaa laguu soo dhigay cuntadii famaa siltu ushahiihi laka ushahiihi laka cuntadii aan kuma kuu macaaneeya haddana waan kuu macaaneeya haddana waan kusii jeclaysiiyaa ilaa aad dibirtay buuhi markaad dibirtayna biyo badan baad cabtay kadibna waa seexatay salaatuleylba maa tukan habeenkaa waan kula helayoo waxa weeyaan yaxya ibnu zakariya wuxuu ihi wallaahi inaanan dibba u dhergayn ibliisna wuxu uhi wallahi aan bini aadam dambe waxba u sheegayn bini aadam dambe kaartooyinkayga iyo xeeladayda walle inaan u fashilinayn marka waa khatar cuntada faraha badani waxay keensanaysaa cabitaan badan aimatu salafna waxay odhan jireen man akala kasiiran shariba kasiiran wa naama kasiiran wa faatahu khayrun kasiir qofka wax badan cabaa wax badan cunaa wax badanna waa cabbi hadduu wax badan cabana in badan buu hurdi hadduu in badan hurdana khayr badan baa dhaafaya hadda waa cuntadii xalaash ahayd laislama gaadhi xaaraanba hadduu xaaraan isku daldalo sheekadeennaba iyadu maaha waynaga baxsan tahay wax ilaahay ogoliyey maaha shaygii mubaaxa ee ha la ogolaa ayaa la leeyahay ha la nidaamiyo si qalbigu uu nadiif u ahaado culimmaduna waxay yidhaahdaan juuca iyo gaajadu waa laba juuci diraari ah oo waxaad cuntaba weydey kaasi waa beliya waana inkaar rasuulkuna sala allahu caleyh wasalam wuu ka ducaysan jiray wuxuu odhan jiray allahuma ini acuudu bika min aljuuc fa inahu bi'sa adajiic ilaahay waxaan kaa magan galay gaajo wax lala jiibsaday iyadaa ugu daran oo qofku dhinaca dhulkii dhinaciisu dhulka ma qabto hadduu gaajoonayo maba gamayaba waa bal rasuulka sala allahu alay wasalam ay soo martay inuu gami waa waayo duhur oo iska dhaqaaqay walciyaadu billah waa rasuulkeeni sala allahu aleyh wasalam ayaa gaajo la dhaqaaqayo la abubakar baa kusoo baxay isna gaajo la soo kacay cumar baa isna la soo baxay dabeetana nin saxaabiya martiyeen beertiisii bay tegeen wuxuu u sameeyey diyaafad la yaab leh xaaskiisii bay u yimaadeen way soo dhowaysay xaggee ku maqaya biyuu soo dhaaminaya markiiba wuu carro wuxuuhi yaa iga marti wanaagsan geed buu halkan u dhaqaaqay wuxuu soo gooyey rucub timira mididii buu qaatay rasuulku wuxuu uhi kuwa irmaan ka ilaali xoolaha deetana neef buu markiiba uga dhacsiiyey intii baa laysugu kariyey cuntadii timirtii wixii rasuulku sala allah alay sl markay dhergeen buu yihi latus'alunna yowmaidin can innaciim xaaladaha gaar qofka waa laga yaabaa inuu markaanu meel kale wax ku ogeyn si fiican u dhergo waa laga yaabaa laakiin inuu joogto ka dhigta wayntaynu ka hadlayna taasaa qalbiga kharibtaa laakiin juuc adugaa iska ilaalaalisa cuntada naftay tarbiyeysaa taas waa tababar waa training nafta ayay hagaajisaa culimmaduna waxay idhaahdaan saddex faa'iiday leedahay inaad cuntada iska yaraysa ta koobaad shahwada yaraysaa shahwada macaasida way yaraysaa waayo ibni aadamka shaydaanku wuxuu ka maraa xididada ina shaydaana yajri min ibni aadama majra dam xididadu qaada markuu gaajoodana xididada dhiigga maraya wuu yaraada waxaa qofku markuu sooman yahay u daaco badan u cibaado badan yahy shaydaankii dhex boodayey ayaa yaraanaya haddii laakiin cuntada iska dabageyso oo xididadu balqaan ay weynaadaan dee nooc walba u dhex maraya ka ugu weyniyo ka ugu yariyo nooc kastaa waxa weeya halkaas u dhex qaadaya haddii laakiin xididadu yaraahdaan way ku cidhiiryamaysaa ma dhex qaadayo ta labaad alinkisaaru lilbaari ilahay baad isu dhul dhigaysaayo markaad gaajooto allaad xasuusanaysa ilahay baad ku xidhnaanaysa ta saddexaad fikraddaadiiyo maskaxdaaduna u shaqaynaysa inta badan qofku hadduu dhergo waxay keentaa in fikraddiisu aanay shaqaynin maskaxdiisuna aanay wax badan rogrogin wax badan aanay rogrogin qadiyadeenna ugu dambaysay shanaad ee qalbiga kharibtaa waa fuduula nowm waa hurdo siyaado ah hurdadu waa nimcooyinka ilaahayna siiyeyo ilaahay subxaana wa tacala inoogumana sheeganayo wajacalna alleyla libaasa wajacalna annahaara macaasha ilaahay hurdadu waa nimcooyinkayna siiyeyo waxyaalo badan daalka iyo irhaaqa iyo diifta iyo waxyaalo badan baa inaga baaba'a waynu ku noollay hurdaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu munaafacaadka badan jirka ibni aadamku markuu u baahdo markaad u baahato ay ku qabato ee weliba qofku iska yar ilaaliyo ay haddana aada u qabato xilligaasay jidhka wax u tartaa laakiin ba hal la doondoonayo oo qofkiis rogrogayo hurdaan iska waaye waan raadinaya waan baadi doonaya waxa weeyaan umama baahno jidhkii haddaba u baahanya markiiba isagaa ayaa seexan lahaa waxa weya intaynu ka hadlaynaa waa ta culimmaduna waxay idhaahdaan hurdada habeenkii waxay ka qiimo badan tahay ta maalintii saacad habeenkii waxay ka qiimo badan tahay intaasoo saacadood oo maalintiia habeenka laftiisuna oo sii kala jiraa qaybtiisa hore ayaa ka qiimo badan qaybta dambe waayo qaybta dambe waxa weeyaan cibaadihii waxbaa loogu talagalay faa'iidada jidhka xataa qaybta horaa u fiican dad sida soo jeedda inta hore oo dhan oo labiyo tobanka seexato qaybtii qiimaha badnayd baa ku dhaaftay qaybtii kale cibaadada loogu talagalay ayaad adigu hurdo u bedeshay maalintii lafteeduna way sii kala qiimo badan tahayoo maalinta bartamaheedaa wanaagsan labaa daraf ma fiicna casarka oo waxma lagu sheegaba carabina waxay ku sheegaan cudur soomaalina cudur bay ku sheegaan soomaaliduna waa hurdo casar way ku sheegaan in lagu xanuunsado oo aanu qofku mar walba aanu maaragtay faa'iida aanu ka helaynin subaxiina waa la mid qof qofkii habeenkii soo jeeday mooyaane hadduu habeenkii soo jeeday subaxii iska yar seexan karaa laakiin wax wanaagsan maaha rasuulkuna sala allahu alay wasalam wuxuu inoo diidey in maqrib kadib la seexdo rasuulku wuxuu nahiyey annawma qabla alcishaa salaadda cishaaye ka hor inaad seexato waayo haddaad goor ka hor seexato salaaddaas waa ku dhaafaysaa waa la hubaa waalxadiisa bacdaha salaada cishaaye ka bacdina in la soo jeedo oo la yska caweeyo oo la yidhahdo waan caweeyaynaa iyadana waa la nahiyey wax wanaagsan maaha innagoon la qabsanno waxaa laga yaaba ka inoogu dhawey b b c aan dhegaysanaya baa odhanaya b b c ma ilaahay baa xad ka dhigay xad lagu seexdo markaasaa haddaad goor hore seexto waxa odhanayaa oo digaagaad la qayb noqotay ma digaag baad wadeer digaagga miyaa la caayey miyaan ilaahay makhluuqaadkiisa miyaanu ka mid ahayn rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu diiday in ka bacdi salaada cishaa in la soo jeedo cudurdaar mooyaane qof waxaa loo ogol yahay martidiisa hadduu sheekanay nin marti ah ayaad yar caweynaysa cilmi baad ku soo jeeday ehelkaagaad la soo jeeday iyo reerkaaga iyo waxyaalaha noocaasa ah ayaa la ogol yahay ee ujeeddo iyo faa'iide laga leeyay ama waxbaad hagaajisanaysa ama waad shaqaynaysaba xilligaa dadka qaar baa shaqeeyaba lama laha shaqaysanin iska shaqaysan karaa laakiin ujeedda la'aan halkaasaan fadhiyayaa way iga qabsatay bartaasaan ku caweeyaa hebelow xaggeed ku soo jeedaa cib weeyaan qofkana waxaa la ogaaday hadduu goor hore seexdo goor wacan buu kacaya cibaadaba isagaa dadka uga horraynaya ujeeddada loo jeedaana hurda jacayl ma aha waa cibaadadaad goor hore ukacaysa kan goor dambe seexday bir lagu toosin maayo waayo nafti waa u baahan sidaa awgeed waxyaalaha khatartiina waxa weeyaan soo jeed aan ilaahay ogolayn soo jeedka aan ilaahay ogolayni waa khatar weeye soo jeedka aan ilaahay ogolayni waxa weeyaan inaad ku soo jeeddo waxaan dikriga ilaahay ahayn innaga waxa dhacda in dad badan oo innaga inaga midi noloshiiba ay qallibeen noloshiiba wajacalna alleyla libaasa waxaa loo bedelay wajacalna alleyla macaasha habeenkii waa shaqaysa waa soo jeedaya wajacalna annahaara libaasa habeenkiina waan maalintii o dhanna waa hurdaya ciyaad billah wuxuu ku leeya waan caddeeya habeenkii waan caddaynaya anaa caddaynaya war ma caddaynaysa aduha caddaanin adaa caddaanaya saas u leedahay habeen baan caddaynaya ayaa adu ku baaba'aysa meesha ilaahay wuxuu ku talagalay waa goortaad seexanaysay eed nafisaysay dadkana subaxii la aad la kala hayseen arsaaqadda doonanaysa waa khatar weeye habeenka dhan buu soo jeedaya war hoose weeyaan oo waxyaalaan balwadi waxaan ina geysiiyeen aad ha looga taxadiro bal waxay culimmadu ku shabahaanba xayawaanka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku shabahay gaalada xayawaan aad u liita ayga oo kale ayuu qofkan la mid noqonaya waayo waxa la waa xayawaanka markay dadku habeenkii ay doonayaan seexdaan bu isagu soo kacayo hawl taga subaxiina jiif buu bilaabay isagu maalin o dhan wuu jiifaa maalin o dhan wuu jiifaya marka in la shabahan maaha qofkuna inuu iska ilaaliyaa la rabaa qofku waa inuu ilaahay subxaana waayo waxana waa geeri yar weeye wakhti badan baa kaaga lumaya nolosha ibni aadamkuna waxaa loogu talagalay intay u baahantay siddeed saacadood ayay dhakhaatiirtu tilmaamaan ama toddoba saacadood ka yareeyaan intaasaa qofku naftiisa ku filan siddeed hadduu seexdo lix iyo toban saaca u soo hadhaya wuu faa'iidaya waa sulus ogow xataa marka lafteeda haddaad lixdan jir tahay labaatan sanaad hurday ogow labaatan sannadood ayaad hurday afartan ubaad soo jeeday haddaad ka badin jirtayna waaba khatarba hadduu labiyo toban seexan jiray waa kala barhba noloshiisii kala barh buu hurduu maqnaa geeridii yareed ku jiray ila waa geeriye marka nolosha ilaahayna siiyey inaan geeri laga dhigin weeye hurdada badanna culays bay keentaa qalbigana waxay ku keentaa inuu adkaado oo u daxal yeesho laakiin shay walba dhexdhexaad buu ku fican yahy ilahay adduunkan wuxuu u sameeyey miisaan miisaankaas waa maxay cuntada cabbitaanka aragga dhexgalka iyo dadka saaxiibtinimadooda maxaan ku dhaha hadalka waxaasoo dhan waxa loogu talagalay shay walba miisaan dhexdhexe ilaahay miisaanka haynagu ilaaliyo ilaahay culayskiiyo hareeraha haynaga ilaaliyo ilaahay qalbigeena qalbi nadiif oo saafi allah ka yeelo cudurkana qalbiga allah inooga daweeyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasana waqina cadaaba annaar subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaghfiruka wanatubu ilayk